saddex degmo oo ka tirsan gobolka bayo iyo bakool ayaa sheegay inay ka baxeen maamulka koonfur galbeed islamarkaana ay go'aansadeen dadkoodu inay yeeshaan maamul ugooniya oo ay ka midaysan yihiin degmooyinka kale ah ceelberde yeeg iyo aaso dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaa ku meeneeyey sababtooda ka bixitaanka ay maamulka koonfur galbeed inay la xidhiirto xagga cadaaladda iyo waxqaybsiga deegaan taasina ay keentay inay ku dhawaaqaan katashiga aayahooda iyo maamul gooniya oo ay yeeshaan xildhibaan cabdiladiif muuse nuur oo ka mid ah baarlamanka soomaaliya ayaa ka mid ah wefdiga dawliga ah ee halkaasi tegey waxaana u warramay amniladan oo ku sugan xarunta daljire boosaaso waxaanu go'aansanay inaanu isugu nimaadno shurweyne marka gobolada aanan ka mid ahayn maamulka laga samaynayo way daba usriaata madaxda ka yahay saddexdaa degmo ayay waxba ku lahayn shaqana ay ku lahan wax ka soo baxa dabeed inaanu qabsanno shurweyne aanu ku samaysano maamulka madax banaan maamulka ka tirsan baydhabo intii aanu arrinta go-aanka gaarnay kadib dhexdhexaadin badan baa la isku dayey oo beesha caalamka ibad iyo qaramada midoobay iyo xukuumadda hadda jirta intaba isku dayeen waa ku guulbaqaysan inaan isla fahno sheekh xasan uu soo saaray liiskii baarlamaanka uu ku dhawaaqay sidii aan ka milayna uu samaystay hadda aan fikirkeedu isugu soo laabanay hadda aan kula hadlay baabuur baa saaranahay waxaan u soconnaa aasa caawa heenayna habeendaba waxaa heenayeen shirweelo ballaaran baanu ku qabsanaynaa halkan waxaanu ka soo saaraynaa go-aan midaysan oo aanu maamul ka ba ka madax bannaan maamulka koonfur galbeed loo dhistay baydhabo lagu dhisay madaxweynaha ka yahay waxaan ugu samayna dadka deegaanada degan
waayahay marka waxaad noo sheegtay xildhibaan inaad rabtaan in maamulka madax banaan maamulkaasi koonfur galbeed aad ka samaysaan degmada ceel berde ee gobolka bakool idinka yaad mas-uul ka tihiin marka yaase idin soo diray degmada ceel berde oo keliya ma aha waa degmada ceel berde iyo iyo aaso gobolka salo xudur la yidhaahdo waa waa lix degmo saddex ka mid ah waxay hoos tagtaa maamulka baydabood oo waxaa degan dadkan uu sheekh xasan odaga u yahay saddexdan degmana dad iskuba dhacaa degan oo waa deegaan ballaaran oo kasoo galowda gobolka gado ilaa iyo hiiraan xuduud ilaa afar boqol af kilomitir kuna qeybsan xuduudda etoobiya marka anagu waxaanu wakiil ka nahay dadkii go-aankaas marka hore aan la qaadanay oo oktoobar shanteedii aanu la qaadanay go-aanka wakiilado wakiiladoodiina aanu nahay oo aanu anagu dee dowladda dhex u masalo oo wixii dhinacaas ka jira anagu aanu wakiil uga nahay sidaa darteed marka anagii oo siyaasiyiinta deegaanka ah iyo dhaqankii deegaanka iyo dadkii deegaanka cusub ayaan waxaan isla qaadanay bishii oktoobar go-aanka ahaa in sida ceel barda lagu qabto saddexdaa degma ay maamul gaara loogu sameeyo iyadoo aanu hadda unin aanu ballaqsanayn marka haddana deegaanadii baan raqiixi dugada aan kusoo marno kadibna aan shirweyne isugu soo laabanno degmada ceel barda waaya dadka waxaan la socnaa inay ka cabanayeen habka loo soo xulayo xildhibaanada oo ay rabeen in door firfircoon ay ka ciyaaraan maamulkaasi koonfur galbeed ee uu hogaamiyey sheekh xasan wadahadaladii maxaa kasoo baxay ma la xalin miyaa wili ilaa hadda waan isku daynay in badan in laaxaadsho oo cid badan baa isku dayday bisha hadda lasoo bisha hadda lasoo dhaafay labaatankeedii waxaan wada fariisanay xildhibaanada kasoo jeeda bakool dhinaciisa kale islana aanu fahmin oo waxaana dhexaadinaya dowladda dhexe iyo ciidan nairobi baan waxaan isugu nimid xamar waan iska fahmi weynay nin badan baan waxaan isku daynay inaanu maamulkaas koonfur galbeed aanu isku darsanno laakiin waa loo suurageli weynay aan isku darsanno xaggooda fahmi weynay haddee nin walba inuu dalka isagu leeyahay u kasto oo wax isaga u madax bannaan uu ka samaysto oo isagu qabsado masiirkiisa iyo midnimadiisa uu ka qasto waa u madax bannaay dastuurka loo ogol yahay dastuurka wuxuu qabaa dowladda federaalka inay ka kooban tahay laba gobol iyo dad dowlad goboleedku waxay ugu ugu yaraan laba gobol wixii degmadii ama tuuladii sahmi weyna ee wala kale inay ku darsanto ama dowlad goboleedku xirka ku darsanto ilaa inta ay ka helayso meel ay maaragtay kaleeto ay dowlad goboleed kale ay ku biirto inay madax bannaan tahay inay dowladda dhex hoosarto annagu marka waxaan samaynaynaa maamul saddexda degma ka kooban oo institutionadii dowladdu lahayd oo dhan leh oo ka kooban maxaan ku idhaahdaa wixii dowladlahayd baarlamaan iyo golo fulineed iyo madaxeed waxay isugu tagaan maxaan ku idhaahdaa maamulka saddexda kutubno maamul ay ka midaysan yihiin markaa kadibna xaqa ay leeyihiin ama ha ahaato waxa banaanka uga imanaya soomaaliya ama ha ahaato waxay dowladda xaq kuleeyihiin iyaga iyo dowladda dhexe xaq inagu dhexeeday dad soomaaliya halkaana maamulkooda u leh aan koonfur galbeedna ka mid ahayn waaya xildhibaan laakiin maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas ka jiro baayo bakool iyo shabeellaha hoose marka soo ma moodid inaad idinka degdegaysaan oo khilaafaysaan hanaantii maamul goboleedyada iyo dastuurka wuxuu qabay inaad intaad baxdaan aada maamul iska soo dhisataan cidina aan idinla ogeyn soo ma moodid inaad degdegaysaan horta aan halkaas wax yar macluumaadka kugu celiya ee aadan ogeynta ma ahane annaga waa nala ogyahay sababta waxa weeye waanu gudbinay kabeertooda saddex bilood ka hor baanu qornay qornay waxaan u gudbinay madaxweynaha prime ministerka wasaaradda arrimaha gudaha oo fur galbeed ninka maamula intaba uga gudbin cid kasta oo maamulada dariska oo oo dalka ka dhisan puntland iyo jubbaland iyo kullina waa ogyihiin arrintan xaaladan xaaladaha ay soo martay wax degdegayaa naguma jiraan ko waxaa soo haray cid kastaa marka ay dhashanayso in masiixa u tusanayso weli madax banaanta puntlandba markay dhisanayso cid kale madax kastaa wuxuu iyagaa dhistay marka iyagu dhismeen soomaalina gaarsiin annaguna waa dhisanayna markaan waxyaala dhisana wixii soomaaliya waa isku dhasana karaan waa isku dhasanaynaa